redio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada redio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis habka wararka sugan xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado buusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne cabdifitaax cali cumar tawakel reediyo cadaado shabeellada hoose maxamed cumar yuusuf maxmed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha yaxya cabdirisaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado yuusuf abubakar naan raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaanna saaka dhegeystayaal waxaa ugu dooroon ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo sheegay inay fashaliyeen miinooyin shabaab ay geliyeen waddooyin ku yaala gobolka waa koonfurta soomaaliya waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo maanta xayiran meydka sheekh maxamed xasan oo laga helay dalkaasi maraykanka jubbaland oo shaacisay guddiga soo xulista ergooyinka dooranaya lixda kursi dowladda soomaaliya oo xirtay terminaalka maykon ee ay isticmaali jireen qaramada midoobey iyo amisom iyo maraykanka oo xayiraadda ka qaadaya siddeed dal oo afrikaan ah intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegeystayaal goorrow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha diseembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaa oo intaa ka faahfaahsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen miinooyin ay shabaab geliyeen waddooyin muhiim ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ayaa howlgal miina baarisa ka sameeyey waddooyin soo gala degmada u dhiigle gobolka shabeellada hoose howlgalka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa kaalin mugle ka qaatay ciidamada kumaandoosta gorgor gaar ahaana cutubka miina baarista waxaana miina baarista laga sameeyey inta u dhexaysa deegaanada shamgare iyo jowharyaray mubaarag iyo xaafadaha degmada udhiigle ciidan waa ciidanka gaarka ah ee miinabaarista kumaandoosta gorgore xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen miinooyin dhowra iyagoo qarxiyey qaar kalena sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka taliyaha ciidanka kumaandoosta gargar xoogga dalka soomaaliya korneel dayax cabdi cabdulle ayaa ku bogaadiyey ciidamada miinabaarista gorgor kaalinta ay ka qaateen fashilinta dhagartii siduu hadalka u dhigay ay kooxda al-shabaab la damacsanaayeen shacabka soomaaliyeed allaha u naxariistay meydka sheekh maxamed xasan ayaa laga helay dalkaasi maraykanka marxuum sheekh maxamed xasan oo afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay raq iyo ruuxdiisa la waayey ayaa meydkiisa oo gaari ku jira madaxana xabad kaga taal oo laga helay meel gudaafada nawaaxiga magaalada colombos ohio ee dalka maraykanka sheekh maxamed xasan ayaa ka mid ahaa imaamyada waa imaamyada masaajidda wuxuuna ka mid ahaa dadka sida weyn loogu yaqaano magaalada hohaya balse waa bulshada soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska ayaa baadigoobaya sheekh baadigoobaya sheekha saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegay in baaritaan lagu samayn doono islamarkaana la baari doono cidda ka dambeysay falka oo si weyn uga naxeen bulshada soomaaliyeed ilaa hadda laba yaqaano cidda ka dambeysay dilka sheekha balse waxaa lagu wadaa in soomaalida ku nool gobolkaasi ay saameyn ay samayn doonaan banaanbax weyn marxuumka odadiisi konton sano jir ahayd waxa uu ahaa wadaad bulshada colombos wanaag badan iyo afgaani iyo quyar socodnimo ugu suntanaa maamulka jubbaland ayaa shaacisay guddiga soo xulaya waa guddiga soo xulista ergooyinka dooranaysa lix kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee soomaaliya guddiga doorashada jubbaland ayaa shaaciyey guddiyada soo xulista ergooyinka dooranaya lix kursi kuwaasoo isugu jira odayaal dhaqameed laba ka mid ah bulshada rayidka guddiga ayaa sheegay in dhammaan xubnaha lasoo xulay waa dhammaan xubnaha lagu soo xulay si waafaqsan xeerka guddiyada doorashooyinka si looga hortago in doorashada aysan noqon mid aan daafurnayn sidii horey uga dhacday qaar ka mida maamulada dalka ka jira jubbaland ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee soo bandhigtay guddiga soo xulista ergooyinka taasoo ka mid ah furaha ama furo u noqonaysa hanaanka daafurnaanta ee doorashada golaha shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo galmudug ayaa horey ugu fashilmay inay qaataan inay qabtaan doorashooyin daafuran waxaana dhammaan walac laga muujiyey kuraastii guddiyada doorashooyinka ay soo doorteen halka warkaas dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado xaruntiisa magaalada cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada dhuusamareeb aad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic barmagaheertiisa qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramaya inay saaka yihiin kuwo xiran ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa waxay maanta xireen ama saaka xireen qaar ka mid a waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho iyagoo diiday ama u diiday gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay mootobajaajka inay waddooyinkaasi qaar isticmaalaan waddooyinka muhiimka ee xiran ayaa waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qayb ka mid ah waddada maka almukarama waddooyinka soo gala degmooyinka xamarjajab iyo waaberi iyo waddada iskuyska jubba iyadoo lagu arkay ciidamada dowladda oo diidaya isticmaalka gaadiidka kala duwan wararka la helaya waa wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan ciidamada ahay inta badan fasaxaya masaska wada ardayda iskuullada u socda iyo gawaarida lagu wado dadka xanuunsan hase yeeshee gaadiidka caadiga ah ee dadweynaha loo diiday inay waddooyinkaasi qaar maraan maanta ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bishii diseembar waxaa lagu wadaa in loo dabaaldego maalinta aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dib loo dhigay muddo shan maalmooda waxaana lagu wadaa inuu ka qayb galo madaxweynaha madaxuleedkiisi u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda soomaaliya ayaa xirtay terminaalka maykon oo ay isticmaali jireen qaramada midoobay iyo amison dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay albaabada u laabtay terminaalka garoonka adan cadde ay ka soo degaan ajaaniibta iyo shaqaalaha qaramada midoobay kadib war ka soo baxay maamulka garoonka maareeya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha adan cadde ayaa sheegay in la xiray ilaa amar dambe terminaalka maykon ay isticmaali jireen qaramada midoobay ee amison iyo safaaradaha reer galbeedka kadib warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale waxaa lagu amray in wixii hadda ka dambeeya dhammaan dulimaadyada imaanaya iyo kuwa ka baxaya inay isticmaalaan terminaalada qeybaha gudaha caalamiga iyo qeybta v i b da tallabadan ayaa timid kadib markii amison ay diideen halkaasi la geeyo ciidamo booliis ah oo qeyb ka noqon doona baaritaanada iyo hubinta waxaa lagu soo dejinayo qeybtaasi iminkana akhbaaraadka dibadda dowladda maraykanka ayaa xayiraadda ka qaadaysa waa dowladda dalkaasi maraykanka ayaa waxay sheegtay inay xayiraadda ka qaadi doonto sideed dal oo ka tirsan afrika kuwaas oo hore ay ugu soo rogta xayiraadda sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in madaxweyne john baiden uu dhammaadka bishan ka qaadi doono xayiraadda dhanka socdaalka ilaa siddeed waddan oo ku yaala dhinaca koonfureeda afrika maamulka baiden ayaa bishii nofembar xayiray dhammaan safarada ka imaani lahaa dalalka south africa botswana zambiya namibia lesoto tini iyo mozambique iyo malawi sababo la xiriira cabsi laga qabo faafista nuqolka cusub ee emicron ee xanuunka covid nneteen xayaraadaas ma qabanayn muwaadiniinta mareykanka sarkaalkan u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in soddon iyo kowda bishan diseembar la qaadi doono xayiraada dhammaan muwaadiniinta u dhashay dalalkaasi ee raba inay galaan dalkaasi mareykanka cudurka covid nneteen noociisa cusub ee mocron ayaa la sheegay in markii ugu horeysay laga helay south africa arrintaas oo koonfur africa gaarsiisay dhibaato dhaqaale kadib markii dalal badan oo caalamka ah ay goodoomiyeen warkii subax dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xigaha ku kulmi doono dhegeystayaal saaxiibayaal waa naga inta warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis habka wararka sugan